dowladda maraykanka ayaa maanta dib u furtay inta badan safaaradihii la xiray toddobaad ka hor markii ay soo baxday cabsi la xiriirta weeraro argixisa oo lala beegsanayo safaaradahooga waxaana xilligaasi ay xirtay dowladda maraykanku ilaa sagaal iyo toban isugu jira safaarado iyo qunsuliyado waxaase weli xiran safaaradaha maraykanku ku lahaa magaalada sanc ee dalka yemen riyaad oo sacuudiga iyo weliba qunsuliyadii magaalada jidda iyo safaaradii dalka qatar safaaradaha maanta la furay waxaa kamida tan magaalada qaahire khadka telefoonka qaahire waxaa si toosa ugu jira xuseen saxnuuni xuseen haddii aad maqlayso bal waxaad jawi naga siisaa furitaanka safaaradda iyo say wax u dhaceen
waad mahadsan tahay haruun macruuf dhab ahaantii sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida safaaradda dowladda maraykanka ay ku leedahay magaaladan qaahira ayaa si rasmi ah maanta dib loogu furay sida ay soo bandhigeen tviyada dalka masar ciidamada militariga iyo ciidamada amniga ee dalkani ayaa si weyn u ilaalinayay guud ahaan dhismaha safaaradda dowladda maraykanka uu ku leeyahay magaaladan qaahira iyo dhulka ku xeeran safaaradda maraykanka ee magaalada qaahira ayaa haarun waxa ay ka mid ahayd sagaal iyo toban safaaradood oo dowladda maraykanku ay horay u xirtay arrimo la xiriira dhinaca nabadgelyada sidoo kale banaanbaxyo iska soo horjeeda ee ka socday dalka masar ayaa bishii hore hareeyey afaafka hore ee safaaradda maraykanka ee magaaladan qaahira kuwaasoo qaarkood isku dayay inay jiraan ciidamada ilaalinaya ama ilaalinaya waktigaasi safaaradda dowladda maraykanka ee qaahira waayahay arrintaas ka duwan haddii aan ku weydiiyo xiisadan ka taagan siinaay aada bay usii kacaysaa bal wax yar xog naga sii kooxdan mintidka ee deegaankaas ka dagaalamaysa halka ay kasoo jeedaan iyo waxa ay doonayaan
waa su-aal meesha ku jirta dhab ahaantii kooxahan hubaysan iyagu islaamiyiinta ah sida ay qorayaan wargeysyada dalka kasoo baxa dalkani masar iyo warbaahinta masaaridaba waa qolyo iyagu jihaadoon ah oo qolyaha mayalka adag oo inta badan ku dhuumaaleysta gobolka sinai waqooyiga dalkan masar waxay inta badan ay ay weeraraan dhinacyada xuduudda dalka masar iyo dhinaca dalka israael marka sida warbaahintu ay sheegayaan waa kooxo mayal adag oo la rumaysan yahay inay raacsan yihiin ururka alqaacida isagu ka dagaalama meelo badan oo duniyada ka mid ah marka arrintan ayaa waxa ay ku saabsan tahay in diyaarad dowladda masar ay leedahay oo maalintii shalay iyo maalmihii ka horeeye weerar ka geysatay oo halkaasi ay ku dhaawacday ama ay ku dishay tiro kamid ah kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama inkastoo kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka islaamiyiinta ay leeyihiin weerarkaasi wa uu ka duwan yahay oo waxaa geystay diyaarad ay leedahay dalkaasi israael si kastaba ahaatee kooxaha islaamiyiinta ee halkaasi ayagu ka dagaalama ayaa barta youtube-ka internet-ka soo dhigay muuqaalo ayagoo aasanaya dadkii kaga dhintay gobolka sinai halkaasoo ay kusoo bandhigeen calimo ama calan madow oo u eg midka alqaacida ah marka waxaa laleeyahay arrintaasi faraha ayay kasii baxaysa tan iyo markii madaxweynihii hore ee dalka masar masar mubaarak kursiga laga tuuray sanadii labada kun iyo koo iyo tobanka waayahay si kooban banaanbaxyadii weli ma socdaan wax dadaaloo lagu soo afjarayo
banaanbaxyadu haruun weli waa ay ka socdaan guud ahaan magaalada qaahire iyo gobolada dalka masar sidoo kale waxaa jira baaqiyo nabadeed oo ay soo jeedisay hay-adda azhar sheekha azhar ayaa ku dhawaaqay shirka heshiisineed maalinimada berita oo isniin ah kaasoo loogu baaqay dhammaan qeybaha siyaasadda inay kasoo qayb galaan si xal nabadeed loogu helo arrinta murugsan ee ka taagan wadankani masar aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray